gudoomiyaha golaha wakiilada ee puntland cabdirashiid yuusuf jabriil madaxweynayaashii hore ee puntland senator cabdiraxmaan faroole iyo doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo boosaaso u tegay xalinta rabshadihii ka dhacay magaalada boosaaso ayaa soo saaray bayaan ay ku caddeeyeen in aan lagala tashan go-aankii ay koob iyo tobanka bishan soo saareen shan isin oo ka mid a isimada gobolka bari ee puntland waxaa kaloo go-aankaasi shanta isin ay ku tilmaameen mid aan wax u taraynin xasiloonida iyo wadajirka puntland warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo dirtay wariyaha v o e da faadimo yaasiin jaamac koo iyo tobankii bishan janaayo ayay ahayd markii shan isin oo ka mid ah isimada soo jireenka ah ee puntland ay soo saareen qoraal si toosa ugu socday madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni kana koobnaan lix qodob oo ku saabsan xal u helidda xiisadda ka dhalatay xilka qaadista agaasimaha b s f iyo arrimo kale oo khuseeya dekedda magaalada boosaaso ayaa habeennimadii xalay waxaa warbaahinta lagu shaaciyey bayaan aan saxiixnayn oo ay magacyadoodu ku qoran yihiin ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharma arke madaxweynayaashii hore ee puntland cabdiraxmaan maxamed faroole cabdiweli maxamed cali gaas iyo guddoomiyaha baarlamaanka puntland abwaan cabdirashiid waxaana bayaankan lagu dhaliilay go-aanka isimada iyadoo la sheegay inuusan ahayn mid khuseeya ergadooda islamarkaasna aan lagala tashan sidoo kale bayaankan ayaa lagu sheegay inuusan waxba u tarayn xasiloonida iyo wadajirka puntland waxaana dhinacyada uu khuseeyo loogu baaqay inay ilaaliyaan amniga magaalada boosaaso oo ay sheegeen inuusan gorgortan geli karin bayaankan oo mas-uuliyiinta qaarkood ay ku shaaciyeen baraha ay sida gaarka ah u leeyihiin ayaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid oo ku sugan dalka dibaddiisa waxa uu bartiisa twitter-ka ku shaaciyey in uusan bayaankan wax luga ku lahayn islamarkaasna aysan kala tashan ergadii uu ka mid ahaa xaaladda boosaasana wuxuu ku tilmaamay mid u baahan baaq nabadeed waanwaanta nabadeed ee ku wajahnayd xaluhelidda xaaladda magaalada boosaaso ayaa waxaa gacanta ku hayay siddeed isin oo ka mid ah isimada soo jireenka ah ee puntland shan ka mid ah waxa ay hore u soo saadhay go-aan ka kooban lix qodob halka saddex ka midana ay ka aamuseen inay ka hadlaan ama ay wax ka saxiixaan go-aankan faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso